Tababarkan oo ku saabsanaya sidii loo xoojin lahaa nidaamka maamulka maaliyadda iyo daadejinta adeegyada dowladda hoose ee Puntland kaasaytoo ku faa'iideysanaya soddon ilya guddoomiye degmo oo ka mid ah degmooyinka Puntland walibana ayaa qaban qaabiday wasaaradda arrimo gudaha maamulka Puntland furitaanka tababarka iyo waliba ku qeyb galaya wasiiro xildhibaano iyo madaxweyne ku-xigeenka Puntland ujeedka tababarka iyo waliba uu sahayay sidii kor lanka qaadan lahaa awoodda dowladda hoose iyo bulshada yoonka adeegana ugu horeyntii iyo waliba furitaanka munaasabadda ku hadalaya duqa degmada Garowe ee caasimadda dowladda Puntland Cabdiqaadir Maxamed Maxmuud ayaa sheegay in tababarkan uu muhiim u yahay ka maamul ahaana waa guul runtii mudan in dadka Soomaalida meel ay joogaan ku deedaan waana maalin taariikhi ah waxaan rajaynaynaa inaan horey u soconno oo aan gaarno hadafka iyo yoolka iyo mabaadida aanu leenahay si aan ugu gungaarno danaheenna degmooyin oo naka soo doortay inaan helno oo aan loo kala tegin saddexdaan maalmood oo nin walba wuxuu lahaa hotel kusii qaato gacanta kusii qaato madaxana kusii qaato wasiirka wasaaradda arrimo gudaha dowladda Puntland Cabdi Faarax Saciid Juxa iyo waliba uu soo xusay in tababarkan uu saa wal badan oo ku bedeli doona xanaanka daadejinta adeegyada dowladda hoose tababarkaasna wuxuu socon doonaa ilaa iyo bisha febraayo ayuu socon doonaa degmooyin waxaa jiray la siiyey markii horena tababaro hordhac ah oo aan dhammayn la siiyey baa jiray oo ay ka aheen iyagana dhahar iyo waaciye iyo carmo iyo ufayn iyo qaro iyo buurtinle tababaro hore oo ay qaateen baa jiray laakiin dhammaan degmooyinka lasoo doortay waxay helayaan bal horta tababarkii ugu horreeyey oo muhiimka ahaa bay helayaan taa waa idiin sheegaya haddii alla idma loo diyaargarobal right caturkana waan soo dhejinaynaa arrintaas waan sheegaynaa haddii alla idma waqtigaa ugu habboon ay imanayaan madaxweyne ku-xigeenka puntland elyaas cismaan ayaa si rasmi andaha furay iyo gudoomiyaalka ankabaaqi iyo ku faa'iideysadana walfaylo oo bulshadiiyo kulannagadana siyoon helana adeegyada iyo ambaahanyina oo ujeeddo muhiim ah xambaarsan lix iyo soddon degmo oo la doortay madaxdoodii iyo sidii loo daadejin lahaa maamulka iyo sidii loo hagaajin lahaa hanaanka maaliyadeed iyo dhaqaale ay ku shaqayn karaan degmooyinkeena runtii inay maanta halkan fadhiyaan lix iyo soddon degmo madax ku timi doorasho qof iyo cod shacabku doortay waa horumar weyn oo ay puntland ku tallaabsatay oo la rabo himiladaa in laga jawaabo welibana loo abaalceliyo dadkeenna biseylka inay isdoortaan deganaansha isku doortaan taladooda loo dhaweeyey iyo himiladii dowladda dowladdii fulisay intaba dowladdeennu waa laba leeyar waa dowladda dhexe iyo dowladaha hoose waa waa laba dowladood oo mid waliba xuquuqaad iyo waajibaad shaqo iyo shuruuc ay ku shaqaysay intaba leedahay dowladda dhexe dadaal bay muddo waday iska daba yimi lix iyo labaatan sano soo socday maanta meel maraya la suurtogeliyey in la qabto doorashooyin iyo dowlad dhumuc weyn oo shacabka ay soo doortaan